Mashruucan oo Pureland ka dhaamaya dadka abaaro iyo saameeyana deegaanka qarqoora iyo waliba fuliyay hay'adda IMC walina xarug jar sheey ku qeyb galay mas'uuliyiin ku dareertay wasaaradda kheyraadka biyo ee galmudug maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo mashruucan iyo waliba la kacaabi doonee dadka deegaankaas oo si weyn abaaro saameyn kuwality nololyo kuleed markii ku gureen ceelalkii biyo iyo ku waraaba jireena qaar ku mid ah bulshada deegaankaas iyo waliba dhawaayana mashruucan biyo dhaaminta iyoona sheegeen inta baahi weyn qabeen biyo deegaankaas oo sheegeen muddo dheer iyo abaaro la daala dhiayana meeshaan ilaahay mahadii weeye maanta guddoomiyaha gobolkii hay-addii dhammaan bulshada dhan maayku ciidankii hadday joogaan annagu waajibkeenna waa gudanaa reer qarqoor haddaan nahay dadkii masaakiintaa soo barakacay cadaada waxaa laga yimid cadaada ka shishay bacaad weyn baa laga yimid iyo meelshii xagge meelka bari baa dadkii abaarta bannaan ay ka yimid baa weli laaban gudoomiyaha gobolka iyo midka degmada iyo hay-adda biyaha noo keenta m c aad baa u soo dhowaynaynaa ilaahay dartii bay noogu keeneen waa ammaanaynaa aad bay noogu shaqeeyeen biyahaas wakhti loo baahnaa bay heleen waddadeedii ay ku yimaadeen haddee aad baan ugu mahadcelina u hambalyeelnaynaa inay saa u shaqeeyaan in ilaahay waxay qabto la qabtaan saasaan ugu ducaynaynaa qaar ku mid ee mas-uuliyiin ku dareerta maamulka galmudug iyo madax ku dareerta hay-adda i m c iyo waliba iyo ku hadaleena mashruucan u soo dareeri doona muddada lamada maalina sida lanku faa'iidaysan doonaa iyo muhiimadda dadka abaarta saamaytiyo in lataa in biidhaamin lan sameeya mashruuca biidhaaminta wuxuu soconayaa muddo laba bilood ah wuxuu ka socdaa lix maaragtay goobood qarqoora bitaale jilbahayre docol saddexiglo iyo dagaari maalinba maalinta ka dambaysa abaartu way ka sii daraysay dadkuna awood ay ku laabtaan oo deegaankii ugu laabtaan ma aysan hayn waxaan awoodda saarnay ilaahay baa awood leh in aan dadkaas aan deegaamayno kondishinku muxuu yahay waxaa la ii sheegaa afar boqol soddon iyo laba booyadood oo laba bilood shaqaynaysa kana shaqaynaysa lix goobood anugu aan maqaska ku gooyey daahfurkeedii iyo maxaanku yidhaha xarig jarkeedii waxaan rabaa mashruucaas inuu shaqeeyo inaan mashruucaas laga dhexqashimaysan in mashruucaas sida uu yahay uu u gaaro bulshada u baahan